hit.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee xubnimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo waa maalin arbaca ah sideed iyo tobanka bisha sebteembar sanadka laba kun sagaal iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdi xaafid cawiil ismaaciil iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aanu dhegaystayaal idinku haynana waxaa ka mid ah in ka badan soddon dhallinyaro ah oo lagu xidhay magaalada boosaaso
waa tahriibayaal soddon iyo kowdaa qof labaatan waa gabdho yaryar oo aad aragtaan intay laaleeg yihiin oo waalidkood ka soo fikado ka soo cararay waxaa kaloo ku jira kow iyo toban ragax oo iyaguna saas oo kale yar yar iyo waaweyn isugu jira waad aragtaan dadkan waxay nooga duwan yihiin
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan gabdhaha dhallinyarada ah oo kaalin wanaagsan ka soo gelaya bandhigyada buugaagta ee lagu qabto dalka heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaynu sidoo kale idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa maanta u socdaalay magaalada riyaad si uu saraakiisha sacuudiga ugala xaajoodo weeraradii lagu qaaday goobaha shidaalka ee dalkaasi oo ay reer boqorku ku andacoonayaan inay iiraan fulisay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike benisna waxa uu hadal ka jeediyey washington ku sheegay inay dowladdiisu sacuudiga kala xaajoon doonto weerarkaasi xuutiyiinta dagaalka kula jira sacuudiga ee iiraan taageerta ayaa sheegtay inay ka dambeeyeen weerarkii sabtidii oo kala badhba waxyeelayay goobaha shidaalka ee dalka sacuudiga inay iyagu ka dambeeyeen laakiin maraykanka ayaa sheegay in marka laega cadeymaha ilaa imika lahaya aanay suurtagal ahayn inay weerarkaasi iyagu soo qaadeen saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca ayaa v o a da u sheegtay in aanay aaminsanayn in weerarkaas laga soo qaaday yeman iyo ciraaq midna isagoo iyaga oo halkaas warbixintaasi lagu sheegay in saraakiisha maraykankuna ay ku takhasustay forensic ay ku sugan yihiin magaalada riyaad oo ay baadhitaan halkaasi ka wadaan inkasta oo saraakiil badan oo maraykan ahi ay farta ku fiiqayaan iiraan waa ay beenisay inay wax lug ah iyadu ku lahayd weerarkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraanna waxa uu sheegay in maraykanku xaqiiqda iska indhatiraya haddiiba uu yidhi uu aaminsan yahay in dadka yaman ee afarta sannadood iyo barhka dagaalka lagu waday aanay waxba iska celinaynin
ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu iyo ninka la loolamaya ee beni gants ayaa ku kala adkaan waayay doorashadii guud ee shalay dhacday taasi oo sare u qaadaysa suurtagalnimada ah in la dhiso dowlad wadaag ah ama xitaa uu soo gebagaboobo xukunkii muddada dheeraa ee netanyahu warbaahinta israel ayaa warinaysa in xisbiga garabka midig ee netanyahu ee likud iyo kan gants ee blue and wide uu mid walba helay soddon iyo laba ka mid ah boqol iyo labaatanka kursi ee baarlamanka iyada oo sagaashan boqolkiiba la tiriyey codadka warbixinadan ayaa soo xigta ila wareedo ka tirsan guddiga doorashadaas hayeeshee natiijada rasmiga ah weli laguma dhawaaqin natiijadan ayaa waxa aysan wax waddo ah oo ay ku dhisaan dowlad siinaynin labada xisbi taasi oo qasab ka dhigaysaa in ay raadiyaan xulufo ay la samaystaan dowlad wadaag ah haddii natiijada ay sidaan ahaato waxa ay dhabarjab weyn ku noqon doontaa netanyahu oo doonayay inuu dhiso dowlad isbahaysi oo dhanka midig jirta lana mid ah tan iminka uu hogaamiyo xilli uu wajahayo eedeemo ku saabsan musuq maasuq
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaad dhegaysanaysaan idaacaddeenii duhurnimo ee dhallinyarada booliiska magaalada boosaaso ayaa xidhay in ka badan soddon dhallinyaro ah oo lagu eedeeyey inay si sharci darro ah uga ambabaxayeen dalka ay dagaalada sokeeye ku socdaan ee yeman inay u socdeen warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf dhallinyaradan ay ciidamada amniga ay ka soo qabteen gudaha magaalada boosaaso iyagoo saaran gaadiid loo ekaysiiyey midka ay shacabka u raacaan xaafadaha balse doonayay in dhallinyaradan uu geeyo meesha laga tahriibiyo dadka magaalada boosaaso dhallinyaradan ayaa isugu jiray wiilal iyo gabdho waxayna tiradoodu gaaraysay soddon iyo kow dhallinyaro ah oo doonayay inay u tahriibaan dalka yeman si ay uga sii socdaalaan taliyaha qaybta booliiska gobolka bari xuseen cali maxamuud ayaa sheegay in dhallinyaradan xabsiga lagu sii hayn doono ilaa la horgeeyo maxkamad iyaga iyo weliba gaadiidkii waday waa tahriibayaal soddon iyo kowdaa qof labaatan waa gabdho yaryar oo ad aragtaan intay laaleeg yihiin oo waalidkood ka soo fikado ka soo cararay waxaa kaloo ku jira kow iyo toban ragax oo iyaguna saas oo kale yar yar iyo waaweyn isugu jira oo ad aragtaan dadkan waxay nooga duwan yihiin etoobiyaanka iyo dadka meesha kale ka imanaya waa dad soomaaliyeed oo dalku u baahan yahay oo diintu u baahan tahay oo gabdhaha ubaxa ay ku jiraan iyo wiilasha ad dalku u baahan yahay marka taa waxaan leenahay xilliga la qaaday waxaa la qaadi jiray habeenkii iyo wakhti aan la socon hadda waxaa la keenay sida dadka loo qaado blkoo kale in la yidhaahdo bl weeyo waxay u socdaanin buuraha iyo meeshaan qaxootigu degan yahay laakiin annagu wax kasta annagaa la socon waan ogayn formation baan ku hellay gacantana waa kusoo dhigay waxaa ka horreeyey oo habeen hore gacanta lagu soo dhigay gaari dhan oo toddobaatan iyo dhowr qof isna siday etoobiyaan bay u badnaayeen gaarigu dhayna weeye saldhigaana hadda joogno buu ku xihan yahay isaguna waa iniin soo bandhigi doonaa isagana waad arki doontaan dadkii oo saaran iyo gaarigii iyo ninkii tahriibinaya iyo darawalkii iyo dhammaantoodna gacanta lagu hayaa haddee waxaa ballannagu annagu habeen iyo maalinba inaan u taagannahay inaan ummadda u shaqayno waajibka iyagan u yahay intaasi kadib mid ka mida waalidiinta oo talisku la hadleen ayaa waxa ay sheegtay inay codsanayso in dib loogu soo celiyo gabadheeda muddana ay ka raadinaysa magaalada boosaaso walaalow diyaaraan u ahay afar iyo labaatan saacan ooy dibadeyda inay baahan tahay in kale aan ogeen hadda taleefonkeeda markaa iga disanaad hadda ilaa hadda oyahay sare igu maqlaa walaalow inay ii soo celiso diyaaraan u ahay bishaas allaha kheer qof eesaan ahaa tahay inay ii soo celisato hooyadeeda ahay hal habeen inay meeliga saaxataa diyaar umii inay ii soo celiso bishaas allaha kheer walaalow macaana waa ku qanacsanaa ugu dambayntii taliska qaybta booliiska gobolka bari ayaa sheegay inay u digayaan dadka dhallinyarada ka tahriibiya magaalada boosaaso islamarkaana ciddii falkaasi lagu helo maxkamad la horgeyn doono xeerkan wuxuu qeexayaa qodobka koowaad iyo farqadiisa labaadba ka ganacsiga iyo daabulka tahriibta dadka ku jira sharciga loo tiigsanayo oo lagu qaaday marka puntland iyo xeerdejimaheeda waxaan uga mahadcelinaynaa inay wax waliba ku qeexan yihiin dowladnimada xeerkooda annaga waxa waajib nagu ah inaan sharciga horgeyno oo sharciga marino laakiin waxaan uga digayaa oo mar kale uga digayaa dadka doonaya dadka inay daabulaan oo qaadaan oo badda ku halligaan oo dad soomaaliyeed gumaadaan oo dhiiggooda ka ganacsadaan inaan kuwa badan gacanta kusoo dhigayno gaarigii siday waa haynaa ninkii waday waa haynaa weliba dadka iyo gaadiidka waday si gaar ah in xukun ugu dhaco inay gaadiidkaasu si dhaqsa leh ay dowladdu ula wareegto xukunku ugu dhaco intii sharcigu ka ogol yahay annagu qof kasta iyo mid walba aan soo qabanno waxaan horgeyn doonaa sharcigaan horgeyn doonaa sharciga wuxuu ka helona ka qaadan doonaa qofna annagu ku takrifali mayno laakiin waajibka uu laga leeyahay iyo xeerarka u yaal baan ku qaadayna haddii alle sharcigaasaana marinay aad iyo aad baa umahadsanta magaalada boosaaso waxaa inta badan ka tahriiba dhallinyaro isugu jira soomaaliya iyo etoobiyaan kuwaas oo naftooda ku halliga xeebaha dalka balse marar badan ciidamada amniga ayaa sheegay inay ka hortegi doonaan in laga tahriibiyo magaalada boosaaso dhallinyarada yuusuf maxamuud v o e boosaaso
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o e kuna xidhnow warka v o e iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o e ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
barnaamijkii dhallinyarada ayaa dhegaystayaal aad la socotaan bal iminkana aynu eegno heestan waa fanaanka la foole iyo dardaaran
intaasi aynu ku dhaafno codka macaan ee fanaanka lafoole iyo heesta dardaaran gabdhaha dhallinyarada ah ayaa xiliyadan dambe door wanaagsan ka ciyaarayay bahda qoraaga soomaaliyeed iyagoo buugaag kala duwan oo ay qoreen kusoo bandhigay bandhigyada carwooyinka buugaagta ee magaalooyinka soomaaliya warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray weriyaheena cabdulqaadir oke inkastoo dalka uu galay daruufo adag burburkii kadib haddana dhallinyaro badan ayaa leh hami wanaagsan qaarkood ayaa ku biiray bahda qoraaga soomaaliyeed dhallinyaro badan ayaa soo bandhiga buugaag ay qoreen waa mid ka mid a dadaalada iyo hal abuurka maskaxeed ee dhallinyaradu ay samaysay safiya khaliif cumar waa guddoomiyaha hal abuurka hablaha soomaaliyeed muqdisho iyo meelo kale waxay kaga qayb gashay hal abuuro iyo soo bandhigay buugaag iyadoo ay qortay qaarkood waxaana ka mid a buug ay ugu magac dartay ilinka horumarka buuggeeda waxay ku soo bandhigtay buug feerkii dhowaan ka dhaca muqdisho meelo kale sidoo kale waa ay tagtay waxaan weydiiyey buuggan ay qortay iyo waxa uu salka ku hayo waxaan ku faraxsanahay buugeyga oo ah qalinka curudka qalinkeyga in marti uu ku noqdo magaalada muqdisho waxaa kasii horreysay maxaa irahdaa marti uu ku noqdo buug feerkii garowe labaka sagaaliyo tobanka buugeyga wuxuu ka hadlaya waxay tahay waddadii lagu horumari lahaa waddadii cadaaladii sinaanta nolosha quruxdeeda iyo sidii lagu heli lahaa soomaaliya horumarkeeda safiye ayaa weydiiyey waxay ku dooratay inay qorto buuggan gaar ahaanna ay qaadato ciwaanka hilinka horumarka sababta waxay tahay buugga magaciisa aad ka dareemayso in horumar uusan waddanka ka jirin waddada lagu horumari kale ee tahay nabad nabaddan caalamka maxaa la yidhahdaa soomaaliya meesha ay ka taagantaha aan wada ognahay sababta dhabta ay u kaliftay waxay tahay qiso dhaba oo aniga igu dhacday toddoba sano ka hor mar aan maxaa la yidhahdaa makalayay oo aan ahay gabar qaran oo aan makalayay calanka soomaaliya safiyo ay ka muuqato farxad badan rajo wanaagsan iyo inay tahay qoraal da'yar oo ku soo biirtay bahda qoraalka soomaaliyeed ayaa weydiiyey dhallinyarada iyo doorkooda marka loo eego ka qaybgalka horumarka inay door ku yeeshaan somaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in maxaa la yidhahdaa waddada horumarka la qabto waddada horumarkaana waa nabad nabad waxaa lagu heli karaa in la helaayo qoys jeceylaysan qoys jeceylaysan waxaa ka soo baxaya ubad yaqaana ixtiraamka galgacalka nabadda ixtiraamka iyo sidaas si la mid ah yaqaano xaqa lagu leeyahay xaq iyo xuquuqda uu leeyahay afartii sane ugu dambeysay geyiga soomaaliya waxaa ka soo muuqanayay soo bandhigigta carwooyin buugaageed waxaana si weyn kaga muuqanaya dhallinyaro iyagu la yimid hal abuur qoraalnimo ah waxaana door wanaagsan ku leh hablo da'yar oo iyagu sameeyo qoraallo kala duwan tani waxay ka mid tahay doorka wanaagsan ee dhallinyaradu ay qayb ka noqon karaan isbeddelka guud ahaan iyo soo kabashada rajada wanaagsan oo intooda baday ku dhasheen colaadihii intii loo guda jiray cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
waa hagaag iminkana waa wararkii cayaaraha iyo axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha koobka horyaalada qaaradda yurub ee ah kan ugu xiisaha badan ee kooxaha yurub ay ciyaaraan ayaa xalay si rasmi ah dib ugu bilaabmay kooxda koobkan difaacanaysa ee liverpool ayaa kulankeedii ugu horreeyey guuldarro la taabsiiyey markii ay la kulantay naadiga naapoli ee dalka talyaaniga ciyaartan oo ka dhacday garoonka naapoli ayaa liverpool waxaa looga adkaaday laba gool iyo waxba daqiiqadii siddeetan labaad ee ciyaarta ayaa waxaa rigoore u dhaliyey kooxda naapoli ciyaaryahan rais mertens halka daqiiqadii sagaashanaad markii laba daqiiqo lagu daray ciyaarta uu goolka labaad u dhaliyey fernando loriente dhinaca kale kooxda barcelona oo iyana u safartay kooxda brushi dortmon ee dalka jarmalka ayaa ka fakatay in laga adkaado burushi dortmon ayaa waxa ay daqiiqadii konton iyo toddobaad ee ciyaarta hesha rigoore hase yeeshee waxaa khasaariyey mark royes ciyaartan waxay ku soo dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah barcelona ayaa waxaan ciyaarta garoonkeeda ku soo bilaaban ciyaaryahan leonal messi oo daqiiqadii konton iyo sagaalaad ee ciyaarta la soo geliyey messi ayaa kulankaasi waxa waa kii ugu horreeyey ee xil ciyaareedkan u saftay isagooo markaasi ka soo kabanayay dhaawac kulamadii kale ay dhacana kooxda salasbarg ayaa waxay lix iyo laba kaga adkaatay naadiga geynka ciyaartan ayaa waxaa saddex gool dhaliyey ciyaaryahan edlin halan waxaanuu noqday ciyaaryahankii saddexaad ee ugu daada yar ee saddex gool ka dhaliya ciyaar ka tirsan koobka reelada qaaradda yurub kadib raawul iyo weyn rune kooxda inter milan oo la kulantay naadiga zalavi brag ciyaartooda waxay ku dhamaatay barbardhac gool iyo gool ah kooxda leon oo martigeysay naadiga zinet mixbergna waxa ay ciyaartoodii sidoo kale ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah naadiga bonfica ayaa waxaa laba gool iyo gool kaga adkaaday kooxda arbi lebsig ciyaartaasi oo ka dhacday garoonka kooxda bonfica ayax waxay saddex iyo eber gasay naadiga liil halka chelsia ay hal gool iyo waxba guuldarro ah kala kulantay naadiga valencia oo garoonka safo bridge ay kula ciyaartay tan ayaa goolka waxaa valencia u dhaliyey ciyaaryahan rodrigo daqiiqadii toddobaatan iyo afaraad ee ciyaarta haaseesheen aliiga chelsea ayaa iska khasaartay rigoore ee heshay daqiiqadii siddeetan toddobaad ee ciyaarta taasi oo uu khasaariyey ciyaaryahan ross barkley sidoo kale kulmo ka tirsan koobka eelada qaaradda yurub ayaa caawa jiri doona waxaana is arki doona clab ruuj oo mata geli doonta naadiga galatasaray d s g iyo real madridna waxaa dhex mari doonta ciyaarta ugu adagay caawa dhacaysa oo ka dhacaysa garoonka kooxda d s g olombiyaako iyo tottenham ayaa is arki doona naadiga realistar belgradena waxay u safri doontaa naadiga bayan munchen dinamo zagreb iyo atlanta ayaa kulmi doona kooxda shakhtar duneyskana waxa ay martigeli doontaa kooxda manchester city kooxda manchester city intii aanu ka bixin ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxdaasi john stones ayaa la sheegay in garoomada uu ka maqnaan doono muddo afar ilaa shan toddobaad ah kadib markii dhaawac dhinaca muruqa uu gaaray ciyaaryahankan ayaa waxa uu ku dhaawacmay tobabarka ciyaarta isagoo ku sugan dalka ukrain halkaasi oo kooxda mancity ay caawa kula ciyaariso naadiga shakhtar donetski dhaawacana ayaa waxa uu sidoo kale ugu darsamaya kooxda manchester city dhaawacii horey u gaaray daafaca kooxdaasi emrik laborte oo goromada ka maqnaan doona ilaa bisha janaayo ama febraayo tani waxay macnaheedu tahay in kooxda mancity iminka ay haysato oo keliya hal daafac oo la yaqaan oo ah nicolas otemendi waxaana tababare beeb gaardiyoola uu ku qasbanaan doonaa in uu adeegsado ciyaaryahanno aan daafac ahayn ama uu ku laabto da'yarta kooxdaasi oo uu ka soo helo ciyaaryahan daafaca labada kulan ee kale ee caawa dhici doonana waxa ay kale yihiin horyaalka qaaradda yurub markii aan eegno atletico madrid oo martigeli doonta naadiga yuventus halka bayan leverkusan iyo locomatic moscow ay is arki doonaan xubinta cayaarahana waa intaas
axmed cali sheekhaad ayuu mahadsan yahay inoola socodsiinayay wararka cayaaraha barnaamijkii dhallinyarada ayaad weli dhegaysanaysaan bal iminkana kusoo dhawaada dhegaystayaal qodobada warka ugu door karoon xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa maanta u socdaalay ee magaalada rayaad si uu saraakiisha sacuudiga ugala xaajoodo weeraradii lagu qaaday goobaha shidaalka ee dalkaasi oo ay reer boqorku ku andacoonayaan inay iiraan fulisay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike benes ayaa hadal uu ka jeediyey magaaladan washington waxa uu sheegay in ay dowladdiisu kala hadli doonto dalkaasi sacuudiga cidda weerarkaasi ka dambeysay xuutiyiinta dagaalka kula jirta sacuudiga ee iiraan taageerta ayaa iyagu sheegtay weerarka sabtida oo kala barhba waxyeeleeyey goobaha shidaalka ee dalkaasi sacuudiga iyaga oo sheegay in uu maraykanku arrintaasi baarayay inkasta haddaba oo ay saraakiishaal badan oo maraykan ahi ay farta ku fiiqayaan iiraan iyagu waa ay beeniyeen inay wax luga ku leedahay weerarkaasi ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil benjamin netanyahu iyo ninka la loolamaya ee beni gantis ayaa ku kala adkaan waaye doorashadii guud ee shalay ka dhacday taasi oo sare u qaadaysa suurtagalnimada in la dhiso dowlad wadaag ama xataa uu soo gebagaboobo xukunkii muddada dheeraa ee netanyahu warbaahinta israa'iil ayaa warinaysa in xisbiga garabka midig ee netanyahu ee lokwid iyo kangansa ee buluuga ah iyo kawaydka ah uu mid walba helay laba iyo soddon ka mid ah boqol iyo labaatanka kursi ee baarlamanka iyada oo boqolkiiba sagaashan la tiriyey ilaa iyo imika codadka warbixinadan ayaa soo xigtay ila wareedyo ka tirsan guddida doorashada hase yeeshee natiijada rasmiga ah weli laguma dhawaaqin natiijadan ayaa waxaa wada oo ay ku dhisnaan dowlad siinaysa labada xisbi taasi oo khasab ka dhigtay in lasoo dhiso dowlad wadaag haddii natiijada ay sidan sii ahaato waxaa dhabarjab weyn ay ku noqon doontaa netanyahu oo doonaya inuu dhiso dowlad isbahaysi ah oo dhanka midig jirta lana mid ah tan hadda uu hogaaminayo xilli uu wajahayo eedeymo ku saabsan musuqmaasuqa
aaday u mahadsan tahay cabdixaafid oo nala socodsiinaya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa markana dhinacii heesaha ayaenu jaleecinaa xaliimo gobaad iyo safwaan hilaac hees ay ku luuqayaan ayaa idinku soo maqan
afkayga ammaan tirsha aawada udgoonow naftaa ku ogole ogow asaagii ragaba kan ka aaminow erayadaa galgacal daga ogadee
aayahayga noloshay uurkaad ku taala ila dhidib aqaliho aasaaska qoysearamidaani haysa adigaa u daawe aragtida u roonoho abidhaygadhe
noloshay uurkaad ku taala ila bidib aqaliho aasaaska qoyse
aramidani haysa adiga u daawe aragtida u roonoho abidhayga dheeraan
dhibka laba isu ayaa noqone qowladiya ubad helaa noqone ee heliye ku farxaan aadmiguba
inayohowanigaba ku ogole ina noqono uliyo diir ogole ee heliyo ku farxaan aadmiguba
dhibka laba isu ayaa noqone qowladiya ubad helaa noqone ee heliye ku farxaan aadmiguba
inayohowanigaba ku ogole ina noqono uliyo diir ogole ee heliyo ku farxaan aadmiguba
ilabogo ilabogo ayniga adaa u ilwaadsane ilabogo waxaan beernay intifaacane ilabogo bogo bogo bogo bogo
ila fuli ila fuli adigaan galle ila oofiyo ila fuli ubaxaan beerne intifaacane ila fuli fuli fuli oo fuli
ilabogo ilabogo ayniga adaa u ilwaadsane ilabogo waxaan beernay intifaacane ilabogo bogo bogo bogo bogo
ila fuli ilabogo ila fuli ilabogo Adigaan galle ila oofiyo ila fuli ubaxaan beernay intifaacane ila fuli oo fuli fuli fuli
aayahayga noloshay uurkaad ku taala ila dhidib aqaliho aasaaska qoyse
aramidani haysa adiga u daawe aragtida u roonoho abidhayga dheeraan
aayahayga noloshay
adiga u daawe
ila dhidib aqaliho aasaaska qoyse aayahayga noloshay
adiga u daawe
ila dhidib aqaliho aasaaska abidhayga qoyse dheeraan
heestaasi xaliimo gobaad iyo safwaan halac ayaynu ku soo gabagabaynaa barnaamijkii duhurnimo ee dhallinyarada axmed cali sheekh iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idila socodsiinayay tan iyo intaynu hawada mar kale dib ugu kulmaynaa haddii ilaahay idmo sidaas iyo nabadgelyo uursanbaa agjogaaga jecel
afkayga ammaan tirsha aawada udgoonow naftaa ku ogole ogow asaagii ragaba kan ka aamino erayada galgacal daga ogadee
aayahayga noloshay uurkaad ku taala ila dhidib aqaliho aasaaska qoyse
aramidani haysa adiga u daawe aragtida u roonoho abidhayga dheeraan
aayahayga noloshay uurkaad ku taala ila dhidib aqaliho aasaaska qoyse
aramidani haysa adiga u daawe aragtida u roonoho abidhayga